si fiican baan u fahmay su-aashaada waanan sugayay dee su-aal caynkaa inaad i weydiisiin tegidda halgan waxay ahayd mishan aan amisom ahayn waa la tegey annagu mishan labaad baan t tayadu ahayd waa tii dariiqa la marayay ilaa jalalaqsi ee dariiqa laisku furayay raggana komay sii socdeen waan isa sii raacnay laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij adis ababa laga soo siiyey kolkaas sidii aan ku ballanay in la jooga ahayd waa ta habeen madow ay idhahdeen waan baxaynaa nasiib daridee tirada dad aan raacina tiro ku hari karaya keligood ma ahayn waxaan dib ugu soo noqonay waa taa annagu su-aashuuse waxay maanta tahay ciidanka aan amisom ahayn maxay dalkii ka qabanayaan hadday amisom la shaqaynayaanna waa wanaag hadday qarad kale u joogaanna taa dawladdii soomaaliya le su-aasha inay weydiiso waddanka jaarkeena ciidankii soomaaliya iyo kuwii amisom iyo ciidankii ethoobiya ee halgan isaga soo baxay shalay subaxii xilligan xaggey ku sugan yihiin maanta ahaan waxay joogaan booco kolkay booca dhameeyaanna way dhaqaaqi doonaan laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba inagama sheegi karo howlgalka hadduu yahay mid amisom aanu ka warqabin waxaan maqlaynay in howlgal uu bilowday oo waddada lagu furayo amisomna ay qayb ka tahay maxaad markii hore dadka ugu sheegi weydeen haddii aadan howlgalka shaqo ku lahayn taa annagay naga dankaygay ka daahday laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi halganna waa la degi doonaa waa ballantahay aan ahayn annaga keligee qofbanida amisom iyo ciidankii soomaaliya dadkii idinku soo dhaweeyey halgan maanta oo aad meel cidlaa uga soo tagteen ma ka warqabtaan xaaladooda iyo waxay noloshooda ku sugan tahay waan la soconnaa wayna nala soo hadlaan soo noqodka dambena waa si fiican bay noo soo dhaweyn doonaan amisom dhowr jeer ayaa waxay sheegtay in waddada isku xirta beledweyne iyo bula burte ay furayaan howlgalkii ugu horreeyey oo ay ku dhaqaaqeen oo ilaa dhowr iyo toddobaatan kilomitr ay halgan ugu tageenna waa sidaas sheegtay bilaa qorshu ahaa marka maxaa laydinka fila karaa sidee dadka idinku aamini doonaan horeyba dhowr goor dariiqa anagoon furin baan marnoon raashin ka qaadnay beledweyne ilamaan halgan koob iyo toban ambush baan la kulanay dariiqa xoogna waan ku dhaafsan waan gaadhsiinay dadku ujeeddada reer jabuuti ay kaleeyihiin soomaaliya aad bay wala fahmayaan dadkii waan dhex joognay waan wada sheekaysanay odayadii waan wada hadalnay iyaguba way fahmayaan intaan ahayn tiro ahaan iyo quudaan ahayn inaan keligaya ku hari karin ciidanka ethoobiya inta ayn ka soo bixin halgan ma kala hadasheen saraakiishooda in ay ku sugnaadaan inta aad ka xoojinaysaan ciidanka jooga habeenkii waan isla daalay si fiican baan ula hadalay ragganse rag amar ka qaata adisababa oo iyagu program kale ku socday ahaayeen wixii maanta ka dambeeyna waan ka tabaabushaysanayna dowladda soomaaliya ma la socodsiiseen waxa dhacaya aada iyo aad buu la socotaa jawaabnaan ka weynay barnaamijka la qaban doono xeerka militarigu ma dhigaya inaan iminka telefishan ka sharaxo laakiin uu noo yaalaa shalay waxaan helaynaa warar ah in uu dagaal ka dhacay ereyda booco tulo la yidhahda caaqabooy oo diyaarado ay ka qayb galeen warkaa ma jira maxaase nooga biiri kartaa waa la soo maray aqabooy diyaaraduhu way kaceen waxay aanse ma jiro wax dagaal layska hortegay tuurtuur xalay buu jiray laakiin shalay ma dhicin ciidanka halgan tegey haddii ay yihiin ciidan aan amisom ka amar qaadan oo ethoobiya ah ciidanka buqa qabla jooga oo soomaalida iyo maleeshiya beeleedka iyo ethoobiya isugu jira ma amisomay ka mid yihiin mase ayaguna waa ka madax bannaan yihiin weli war baa kaa maqan baan u malayn kuwii buqa qablana way soo baxeen ma dheera beledweyn bay soo galayaan way ka soo baxeen iyaga kuwani ma aha amisom kuwii buqa qable iyo buqkoo saar maray ma ahayn amisom kuwo kaloo dhanka dhiceedka baxa naga jirana ma aha amisom wixii ciidanka etoobiya amisom waxay joogaan beledweyn maxaas iyo xelbood